halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaa horay u sii soconaya kitaabkii iyo xisqiel oo isagu ahaa wadaad inkastoo uusan hawshii wadaadnimada qaban maxaa wacay waxaa maxbuus ahaan loogu kaxaystay dalka baabiloon waxaa laga doonayay yixisqiel inuu dembiilayaasha u digo oo aanay dembiyadooda ku dhiman haddii aannu u digin oo dembiyadooda ay ku dhintaan rabbigu wuxuu leeyahay dhiigga sharroowyada waxaan weyddiisan doonaa nebi yixisqiel waayo wuxuu ka gaabiyey inuu u digo si ayan u dhiman
dadalow baraarugaye balankeenu waa saase dadalow baraarugaye balankeenu waa saase balankii masiixeena dadka bay la shaabaayo bartankii cadaabtii bay ka baruuran doonaane
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhiney intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhiney dadalow baraarugaye balankeenu waa saase dadalow baraarugaye balankeenu waa saase kuwa goobi boolidayeed sinadow bareeraya bartankii cadaabtii bay ka baruuran doonaane
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhiney intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhiney dadalow baraarugaye balankeenu waa saase dadalow baraarugaye balankeenu waa saase qofka baadil ruux ku dila baxsan maayo aakhiro ey bartankii cadaabtii buu markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay aayadda ugu dambaysa ee cutubka lixaad waxaanan isla garannay in ilaah xukun uu ku soo rogay dadkii waayo iyagu waxay samaynayeen waxyaabo ilaah ka caraysiinaya ilaahna go'aan buu gaaray wuxuuna bilaabay inuu wax ku dhufto dadkaas caasiyiinta ah si ay u gartaan in isagu uu yahay ilaah quduus ah haddaba waxaa ilaah uu inoo sheegayaa sidaannu ku soo aragnay aayaddii afar iyo tobanaad inuu dhulka reer banu israa'iil ka dhigi doono meel ka sii daran cidlada ku taal xagga dibla meelaha ay deggan yihiin oo dhan oo wuxuu leeyahay markaasay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay haddaba ninna garan maayo cidlada xagga dibla laakiin waxaan garanayaa inay tahay meel u dhexaysa yarixo iyo yeruusaalem mana ahan meel ku habboon in bini'aadan uu dego waa meel aan ku wanaagsanayn in bini'aadan uu degganaado haddaba waxay ciqaabta ugu imaanaysaa iminka waxa weeye inay ogaadaan in rabbigu uu ilaah yahay waxaa loola jeedaa rabbigu waa quduus wuxuuna inaga doonayaa inaan yeelanno quduusnimo oo innaga inoo ah nolol masiixinimo haddii aynu gaari weyno isaga ayaa inoogu dhammaystiraya nolosha masiixinimada waxaanan xaqnimada taamka ah ku helaynaa rumaysadka masiixa waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii lixaad oo aynu ku soo barannay sidii ilaah uu u ciqaabayo reer banu israa'iil oo iyagu ka leexday dawgii lagu yaqaannay ee ah inay u adeegaan ilaaha baaqiga ah waxaanay bilaabeen inay buuraha iyo meelo sare isugu yimaadaan oy caabudaan asnaamtii quruumaha ay jaarka ahaayeen oo waxay galayeen dunuub aan xisaab lahayn haddaan intaasi ku soo ekayno barnaamijkan ayaannu dhegaystayaal iminka waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka toddobaad ee kitaabkii nebiyi xisqeel cutubkan toddobaad waxaa ku jira farriintii labaad ee xambaarsanayd xukunka dhulka israa'iil saamaynaya oo dhan inkastoo cutubka shanaad ee kitaabkan yixisqeel aynu uga hadlaynay yeruusaalem ayaa haatan ka bilaabata cutubka lixaad ilaa iyo cutubkan toddobaad waxaa diiradda la saaraya dhulka israa'iil oo dhan yeruusaalem lama baabi'in oo inkastoo dadkii halkaasi degganaa dhulkii laga eriyey ayaa kuwo badan dhulka ay joogeen wakhtigaas isaga ah hase yeeshee waxaa la yaab leh in reer banu israa'iil aanay muujinin toobadkeen iyo hanuun ay ilaah ugu imaanayaan inkastoo kuwo badan horay masaafuris loogu kaxaystay dhulkuna dhibaato uu ka bixi waayey haddaan iminkana idiin bilowno maaddada ugu horraysa ee cutubkan toddobaad ayaannu eegaynaa waxyiga quseeya baaba'a ugu dambeeya ee yeruusaalem haddaan waxa kitaabku uu ka leeyahay baaba'aasi idiin caddayno ayaannu eegaynaa kitaabkii xisqeel baalka kun afar iyo afartan ee axdigii hore cutubka toddobaad aayadda koowaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo haddana eraygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh dhegaystayaal wixii uu yidhi gadaal baannu idinka sheegi doonnaa ha yeeshee yixisqeel wuxuu iminka la wadaagayaa reer banu israa'iil waxa ilaah uu u sheegayo iyaga iyadoo dabcan farriinta isaga yixisqeel ah la soo marsiinayo farriintii koowaad ee ku saabsanayd burburka dalka israa'iil oo dhan ee ku qornayd cutubkii lixaad isla sidan ayay ku bilaabatay oo yixisqeel wuxuu ku yidhi oo haddana eraygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkan waxaanan eegaynaa aayadda labaad oo waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan wiilka aadamow sayidka rabbiga ahoo wuxuu dalka reer banu israa'iil ku leeyahay waa kaa dhammaadkii dalka afartiisa geesood dhammaadkiibaa gaadhay waxaa ilaah iminka halkan uu inoogu sheegayaa in xukun uu ku fidi doono ama saamayn doono dhulka afartiisa geesood waa dhulka israa'iile haddaba dadka iyo dalku way wada jireen marka la eego hadalka ilaah oo habaarku labadaba wuu saamaynayaa markii dadku ay inkaaran yihiin dalkuna ka hari maayo oo isna wuu inkaarnaanayaa haddaba tani waa burburka ugu dambeeya ee dalka iyo weliba caasinimadoodii yeruusaalem waxaana xigi doona taas masaafuriskii saddexaad oo ah kii ugu dambeeyey oo magaalada waa la burburin doonaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka yixisqeel ayaannu eegaynaa dhegaystayaal cutubka toddobaad aayadda saddexaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan dhammaadkii haddeer buu kugu soo degay oo caradaydaan kugu ridi doonaa oo siday jidadkaagu ahaayeen ayaan kuu xukumi doonaa oo waxaan kaa abaalmarin doonaa waxyaalihii karaahiyada ahaa oo dhan ilaah wuxuu ku leeyahay israa'iil xukun baan ku saari doonaa iyadoo ay ugu wacan tahay waxyaalihii karaahiyada ahaa oo dhan waa dembigii ay faleen macaasidii madax adaygii iyo weliba diidmadoodii bareerka ahayd ee ay dariiqyadii ilaah diideen waxaas oo dhan ayaa laga abaalmarinayaa waxaa rasuul bawlos oo garanaya in ilaah wax uu xukumo uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer galaatiya cutubka lixaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qorninka uu leeyahay sida tan yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa waayo kii jidhkiisa wax ku beertaa wuxuu jidhka ka goosan doonaa qurun laakiin kii ruuxa wax ku beertaa wuxuu ruuxa ka goosan doonaa nolol weligeed ah reer banu israa'iil waxay wakhtigaas isaga ah ee yixisqeel ay wax ku beerteen jidhka markii ay geedihii asheerah hoostooda ku sameeyeen asnaam caabud iyo macaasi iyo fawaaxisho jidhka oo keliya waxtar u leh laakiin aan ruuxa dhisaynin haddaba ciqaabtii iyaga ku soo degtay waa mid dembigii ay faleen istaahishay haddaba waxaannu horay idinku sheegnay in isla wakhtigaas inkastoo ay xumaan fara badan galayeen ay haddana reer banu israa'iil rumaysnaayeen inay dadkii ilaah yihiin waxaa wakhtigeenna jira kuwo badan oo ay la tahay inay ilaah jidadkiisa ku socdaan oo ay ka mid yihiin mu'miniinta ilaah oo inkastoo ay afka ka sheeganayaan inay mu'miniintii ilaah yihiin haddana ficiladooda laguma arko nolol istaahisha ilaah waxaan idiin sheegayaa haddaba dhegaystayaal inaydan huraynin ciqaab haddaan ilaah loogu soo dhowaan rumaysadka masiixa waayo masiixu wuxuu leeyahay jid kale oo lagu gaaro ilaah lama arko oo dabcan jidadkeennu waxay inoo kaxaynayaan dhimasho laakiin haddaannu tubta masiixa ilaah ugu soo dhowaanno abuuraha wax waliba way inoo hagaagayaan oo inkastoo silac iyo dhibaatooyin la maro haddana farxad baynu helaynaa haddaan horay idinku sii wadno haddaba dhegaystayaal xigashada kitaabka yexisqeel ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii yexisqeel cutubka toddobaad aayadaha afar ilaa siddeed ee baalka kun afar iyo afartan waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo indhahaygu kuuma turi doonaan oo innaba kuuma aan nexi doono laakiinse siday jidadkaagu ahaayeen ayaan kaa abaalmarin doonaa oo waxyaalahaada karaahiyada ahuna way ku dhex oolli doonaan oo idinkuna waad ogaan doontaan inaan anigu rabbiga ahay sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay balaayo balaayo goonni ah bal fiiriya way soo socotaaye dhammaad baa yimid dhammaadkii waa yimid bal eeg wuu kugu soo toosayaa oo haddana waa soo socdaaye kan dalka dhex degganow masiibadaadii waa kuu timid wakhtigii waa yimid oo maalintu way soo dhowdahay taasoo ah maalin dhibeed oo aan ahayn dhawaaqa faraxa badan ee buuraha korkooda goor dhow baan caradayda kugu soo shubi doonaa oo xanaaqaygan kugu kor dhammaystiri doonaa oo siday jidadkaagu ahaayeen ayaan kuu xukumi doonaa oo waxaan ka abaalmarin doonaa waxyaalahaagii karaahiyada ahaa oo dhan oo indhahaygu kuuma turi doonaan oo innaba kuuma aan nixi doono oo waxaan kaa abaalmarin doonaa siday jidadkaagu ahaayeen oo waxyaalahaaga karaahiyada ahuna way ku dhex oolli doonaan oo idinkuna waad ogaan doontaan inaan anigoo rabbiga ahu wax idinku dhufto haddaba dhegaystayaal waa qidco yaab leh oo aan rumaysanahay in dad badan ayan maqal oo weliba masiixiyiinta soomaalida ah badankood ma ayan maqal qidcadan kuwo badan oo masiixiyiin ah ayay la tahay inaannu waxba ciqaabi doonin ilaah wax kastoo ay sameeyaan laakiin waxaa halkan laynoogu sheegayaa in reer banu israa'iil ciqaab dusha laga saaray waxaana ugu wacan dunuubtii ay galayeen haddaba waa sidee dunuubtaadu miyay kula tahay in ilaah dembiyada aad gelayso ee aan toobadkeenka lahayn uu kuu cafinayo dembiye ilaah kuu cafinayo way jiraan dhegaystow laakiin waxaa kaloo jira kuwo aan lagu cafinaynin haddii aad labawajiilo tahay dembidhaaf ma lihid waa haddii aad afka ka sheegato inaad masiixi tahay haddana aadan soo hanuunin oo weli aad la mid tahay sidii aad ahayd wakhtiyadii hore iyo intii aadan masiixiga noqon waxaa kitaabka nebiyi xisqeel oo aad aragteen ciqaabta ku qoran kaba sii daran tan ku qoran kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey iyo weliba hadalladii ku qornaa injiilka sida matayos uu u qoray cutubkiisa shan iyo labaatanaad ilaaha ku qoran axdiga cusub iyo weliba kii axdigii hore waa isku mid oo waa hal ilaah waxaan markaasi idinku leeyahay kuwiinna masiixiyiinta ah iyo weliba kuwiinna aan masiixiyiinta ahaynba dignin ha idin ahaado kitaabkan yixisqeel oo haddii aad masiixiyiin afka ka tihiin oo aydnaan weli si dhab ah u rumaysanin injiilka inaad degdeg u rumaysataan oo aad dembiyada ka soo noqotaan ayaan idinkula talin lahaa isla sidii rasuul bawlos markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan sidaas daraaddeed annagoo garanayna cabsida rabbiga ayaannu dadka aaminsiinaa laakiin waannu u muuqannaa waana rajaynaynaa inaannu qalbiyadiinnana u muuqanno markaasoo arki maysaan inay qasab tahay in dadka hadalka la maqashiiyo si kuwa dhiman lahaa xagga ruuxa iyo xagga jidhkaba loo badbaadiyo ilaa xukun buu saarayaa mid waliba ee dunida jooga dhegaystayaal haddaannu toobad keenin innagoo dhan waxaannu nahay caasiyiin madax adag waxaana loo baahan yahay inaynu mar kale ka dhalanno xagga ruuxa haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan toddobaad ayaannu eegaynaa haatan aayadaha toddoba ilaa toban baalka kun shan iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan bal maalinta eega bal eega way imaanaysaa masiibadaadii waa soo baxday ushii way magooshay oo kibir waa ubxiyey dulmigii wuxuu u kacay sidii ulshareed midkoodna ma hari doono badnaantooda iyo maalkooda badantoona oo looma barooran doono wakhtigii waa yimid oo maalintii way soo dhowdahay kan wax iibsadaa yuusan waxba reerayn kan wax iibiyaana yuusan waxba murugoon waayo dadkooda badan oo dhanba caraad dul saaran waayo kan wax iibiyey uma uu soo noqon doono wixii uu iibiyey inkastoo oo weli kuwa noolnool ku dhex jiro waayo waxyaalihii la tusay waxay ku saabsan yihiin dadkooda badan oo dhan oo midkoodna innaba sooma noqon doono xumaanta noloshiisana kuma xoogaysan doono waxaa loo sii sheegayaa in maalintii ay imaanayso markaasoo dulmigii iyo kibirkii layska jaasaynayo iyo markii ushii lagu garaaci lahaa ay magooshay waxaana loola jeedaa inay u qalmaan ama istaahilaan ciqaab dhibaatadii haysatay dadkii waagaasi waxay ahayd inay ahaayeen kuwo nasasho ku jira laakiin ay la ahayd inay yihiin dad xasiloon rabbiguna wuxuu leeyahay sidaannu ku soo aragnay kitaabkii ishaaciyah kuwa sharka lahu nabado uma jirto si kastoo aad isugu taxallujiso inaad nin nabadeed noqoto haddaadan xagga qalbiga ilaah uga toobad keenin meel waliba oo aad joogto ammaan ku heli maysid waa xasiloonnida maanka iyo qalbiga e taas ayaa la odhan karaa nabad laakiin nabadi jiri mayso haddii qalbigu uusan degganayn waxaana iminka lagu jiraa wakhtigii dhacsaalka ama sidii loo dagaalamayey la daalay laakiin ma ahan wakhti nabadeed waa run weliba in dadku ay dagaallada ka daalaan ha yeeshee inta qalbiga dadka uu kharriban yahay kuwa sharka leh nabadi u jiri mayso isla sidii ishaaciyah uu ina xusuusiyey intii aynu ku jirnay kitaabkiisii haatan waxaannu eegaynaa dhegaystayaal oon la soo kala baxaynaa kitaabkii yixisqeel oo waxaannu hoos ugu daadegaynaa cutubka toddobaad aayaddiisa sagaal iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan lacagtooda jidadkay ku xoori doonaan oo dahabkooduna wuxuu noqon doonaa sida wasaq oo kale maalinta cadhada rabbiga lacagtooda iyo dahabkooduba ma ay samata bixin kari doonaan naftooda ma ay dherjin doonaan oo calooshoodana kama ay buuxin doonaan maxaa yeelay kuwaasu waxay ahaayeen dhagaxii taranturrada ee xumaantooda haddaan yare eegno tarjumadii mufasirkii weynaa ee la odhan jiray ditor geblin ayaa wuxuu leeyahay lacagtooda dariikhyada ayay ku xoori doonaan oo dahabkooduna wuxuu noqon doonaa nijaas weliba dahabkooda iyo lacagtooduba ma ay samata bixin doonaan weli taasu waa run oo qofka aadamiga ah lacagta uu haysto kama samata bixiso masiibooyinka ilaah uu u diyaariyey dembiyadiisa awgood wuxuu kaloo ditoorku leeyahay isagoo aayaddaa sagaal iyo tobanaad fasiraya naftoodu ma ha qabbeeli doonto maalinta cadhada rabbiga ay timaado waayo waxaa hor yaalla dhagax ay ku taranturoodaan oo ah xumaantooda haddaba ujeeddadu waxay tahay in qofka bini'aadanka ah uusan qanaacaad helaynin haddii uu ilaah ku xadgudbo wax kasta ee uu haysto waxaana u muuqanaya in lacagta faraha badan aanay macno lahayn oo aanay qofka siin karin farxad welibana xumaanta ay samaynayaan ayaa waxay ku noqonaysaa jidgooyo weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii xisqeel cutubkiisa toddobaad waxaanan eegaynaa baalka kun shan iyo afartan aayadaha labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan quruxdii sharaxaaddiisa kibir bay u beddeleen oo waxay ka sameeyeen sanamyada waxyaalahoodii karaahiyada ahaa ee la nacay sidaas daraaddeed waxaan iyaga uga dhigay sida wasakh oo kale oo boolli ahaan ayaan shisheeyayaal gacanta ugu gelin doonaa oo sida wax la soo dhacay oo kalena ayaan sharroowyada dunida u siin doonaa oo iyaguna way nijaasayn doonaan oo weliba wejigaygana iyagaan ka sii jeedin doonaa oo iyana meeshayda qarsoon bay nijaasayn doonaan oo kuwa wax dhaca ayaa gudaheeda geli doona oo nijaasayn doona waxaa mufasirkan weyn ee kitaabka uu leeyahay haybaddii israa'iil waxay u beddeleen kibir taas ayaa faallo ka bixinaysa ciqaabta ilaah uu goostay laakiin haddii aad doonayso inaad akhriso ciqaab ka daran tan ku qoran kitaabkan yexisqeel waxaad u baahan tahay inaad akhrisato kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey cutubyada siddeed iyo toban iyo sagaal iyo toban kuwaasoo sharaxaad ka bixinaya baaba'a magaaladii baayac mushtariga ee baabiloon waxay ka hadlaysaa maalin dadku ay baayac mushtari un ku kalsoonaan doonaan iyo saamiyada oo ay ku xidhnaan doonaan guulaha baayac mushtarkooda waa maalin dadku ay itaal iyo xoog isbidi doonaan oo dawladuhu ay mashaariicdooda ku tirin doonaan kuwa hagaagsan ha yeeshee wax hagaagsan ma noqon oo wixii ay ku howlanaayeen ma badbaadin oo markii ay furasho u baahdeenna lama soo furan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan ayaannu eegaynaa baalka kun afartan iyo shan aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ee cutubka toddobaad ee kitaabkiiyo xisqeel waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan silsilad samee waayo dalka waxaa ka buuxa gacan ku-dhiiglannimo oo magaaladana waxaa ka buuxa dulmi sidaas daraaddeed waxaan u keeni doonaa kuwa ugu liita ee quruumaha oo iyana guryahooda way hantiyi doonaan oo weliba waxaan joojin doonaa kuwa xoogga badan kibirkooda oo meelahooda quduuska ahna waa la wada nijaasayn doonaa waxaa haddaba dhulka ka buuxa dembi gacan ku-dhiiglannimo war muxuu kaasu sawir u yahay waxyaabaha dalkeenna ka socda iyo sida quruumaha dunidu ay yihiin wakhtigan xaadirka ah waxa ku badan meel waliba oo dunida ah dilka oo isagoo taasi ka abaalmarinaya reer banu israa'iil ayaa ilaah wuxuu leeyahay sidaas daraaddeed waxaan u keeni doonaa kuwa ugu liita ee quruumaha oo iyana guryahooda way hantiyi doonaan oo weliba waxaan joojin doonaa kuwa xoogga badan kibirkooda oo meelahooda quduuska ahna waa la wada nijaasayn doonaa haddaba waxaa la mid ah kuwaas qaran waliba oo dhulkiisu ku badan yahay dilka haddii deegaanka aad deggan tahay uu dilka ku bato rajo lagama qabo in deegaankaasu u baraaro waxaase uu sugayaa ciqaab ka xun tan ay galayaan rabbiguna gacan ku-dhiiglayaasha wuu burburin doonaa waxaa haddaba kitaabkan yixisqeel ku qoran digniin aan dad badani doonaynin inay maqlaan waayo kuwo badan oo dalka jooga ayaa waxa ay haystaan ku helay bililiqo ama dil mana doonayaan inay ogaadaan sida ilaah uu u ciqaabayo kuwa gacan ku-dhiiglayaasha iyaga oo kale ah waxay isku mashquuliyaan howldiimeedyo iyagoo doonaya inay ilaah raallinimo ka helaan maadaama ayaan doonaynin dawga ilaah inay soo raacaan ayaa waxaa qasab ah inay doonayaan inay dembiyadooda ku sii socdaan oo ay mar kale wax soo bililiqaystaan haddii xooluhu ay dhaafaan waayo sidaas ayuu markii hore ku soo helay haddiise qofka caynkaas oo kale ah uu masiixi noqdo hubaal noloshiisu way ka duwanaanaysaa sida ay tahay iminka markii uu aqbalo masiixa waxaa markiiba uu bilaabayaa inuu ka calool xumaado sharkii uu sameeyey oo idil wuxuuna go'aan ku gaarayaa inaannu ilaah horti kol dambe shar caynkaas oo kale ah ku samaynaynin wuxuuna ku noolaanayaa nolol masiixinimo oo uu suuragelinayo ruuxa quduuska ah ee ku jira qof waliba oo masiixi ah haddii markaasi dhegaystayaal aad tihiin niman horay wax u dhacay amaba u dilay amaba horay wax u khiyaaneeyey waxaa idinku waajib ah inaad masiixa u timaadaan oo aad dembiyadiinna u qirataan ilaah idinkoo soo maraya masiixa waxaa rasuul yuuxanaa uu leeyahay haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan
intuun boqor ku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay ruuxii xumaanu bogo waxaan ku baarama baaye bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqor ku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay ka masiixa beenina iyo bid cibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqor ku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin